kooxo hubaysan oo watay gaari ayaa maantay weerar ku qaaday xildhibaan maxamed cali deheye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamanka dowladda soomaaliya xilli uu marayey agagaarka deegaanka ceelgaab ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho xildhibaan deheye ayaa waxaa soo gaaray dhaawac dhinaca garabka ah balse waxaa weerarkaasi ku dhintay darawalkii gaariga uu xildhibaanka watay iyo mid ka mid a ilaaladiisa xildhibaan caashe maxamuud cumar oo loo yaqaano caashe koos kana mid a mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa v o e da uga warantay dhaawaca soo gaaray xildhibaan daheeye walaal xildhibaan maxamed cali daheeye waxaa la socday darawalkiisii iyo laba askari labadii askari iyo darawalkiiba way dhinteen isaguna wuu dhaawacan yahay wuxuu ka dhaawacan yahay gacan dhinaca garabka xabaddu way ka baxday laakiin way jaban tahay gacantu isbitaalka wuxuu ku jiraa digfer digfer buu ku jiraa walaal wuxuu qabaa sonkor buu qabaa sonkortaa ku kacsan mayna sida kale xaalkiisu aad buu fiican ama umanu gelin arrimahaas amniga waxa iskale baadhista iyo waxa amniga iskale laakiin waxaan kuu caddaynayaa inuu xildhibaanka halkaa lagu weeraray uu ku dhaawacmay wixii baadhis iyo amnigaana waxaad ka waraysanaysin hay-adaha cabdifitaax cumar xalane afayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay dhowaan la wareegi doonaan ammaanka gobolka haatanna si toos ah aysan ula wareegin laakiin biidnillahi alkariim guddoomiyaha gobolkana ammaanka maalmahaas soo socda ayuu la wareegi doonaa hadii lahayd marka annaga go-aan annaga ka gobol ahaan qorshaha annaga amni ee aan ku sugayno magaalada haddii lahayd ma dhowaan ala arki doonaa cadowgaasna dee cadow asugu faatigaad xihantoo kala xihan maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan oo kuwaasi oo lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda waxaana ammaanka gobolka banaadir waayihii ugu dambeeyey laga filayey maamulka gobolka banaadir inay si toos ah wax uga qabtaan axmed xasan colaad v o e muqdisho